madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa aminka madaxtooyada kaqaabili wafduu soo gaamiyay agaasimaha gobolka ee bariga iyo koonfurta afrika ee hay-adda sosta jiltran iyo wafduu soo gaamiyay madaga barnaamijyada gurmadka degdega ee midooda yurub oyo wehelyaayang madax ku dareerta hay-ado i o m w f b iyo d r c kulanka madaxweynaha weyba ku helyaayay wasiirka gargaarka agaasimaha guud ee madaxtooyada la taliyaha sare ee arrimaha maamul daadejinta wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir aruush iyo kulanka kureed weyba isla hadalay warbaahinta waynu isfaahfaahayee wala wafuudiyo madaxweynaha iyo ku wada hadleen xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo waxaa noogu qabsoomay kulamo aada muhiim u ah oo madaxweynaha ula yeeshay madax ka kala socotay deeqbixiyaasha iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini aadamnimada madaxweynaha wuxuu kulankii horey la galay agaasimaha guud ee hay-adda u qaabilsan midooda yurub arrimaha gargaarka bini aadamnimada oo marka lasoo gaabay loo yaqaano eco madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee eco masi bobowski waxay ka wada hadleen xaaladaha koonfur galbeed agaasimaha guud ee eco wuxuu warbixin madaxweynaha ka siiyey mashaariicda eco ay ka wada koonfur galbeed soomaaliya iyo siday u socdaan waxaa aada looga wada hadlay sidii arrimahaas loo dardargelin karo caqabadaha jira sida la isula xalinayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigare wuxuu u ballan qaaday agaasimaha guud ee eco in dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidai caadadu ahayd ay xaqiijinayaan in hay-adaha shaqadooda loo fudeynayo garab lagu siinayo wixii caqabad oo ka hor yimaadana dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay la fuudeynayso u madax banaayeen shaqadooda wax fargelin aan lagu samey karin hay-adda eco arrintaas aaday usoo dhaweeyeen kulankan wuxuu ku dhammaaday si guul ah dhinaca kale madaxweynaha wuxuu la kulmay inger ashin oo ah madaxa hay-adda save the children ee adduunka marwo inger ayaa aada u muujisay ugu faraxsantaha inay maanta markii u horreysay soomaaliya ay booqato inay timaado magaalada baydhabo indheheeda kusoo aragto shaqooyinka socda xaaladaha jira iyo baahiyaha deegaanadan ka jira waxay aada uga mahad celisay wada shaqeynta fiican oo dowladda koonfur galbeed iyo ka dhexeysa hay-adda save the children international madaxweynaha ayaa u mahad celiyey hay-adda save the children wuxuuna ka codsaday meelaha shaqooyinkooda gaabiska ka galeen sida degmada walaweyn magaalooyinka kale qoryooley iyo deegaanada kale oo mashruucda halkas ka galay in dib loo loo bilaabo waxayna ballan qaadeen inay ku dadaalayaan kulankaasna wuxuu aada diiradda loogu saaray sidii wax looga qaba lahaa arrimaha haweenka dhalinyarada gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafaadka oo madaxweyne cabdicasiis aada uga mahad celiyay hay-adda save the children kaalinta ay ka geysanayaan waxaan u ballan qaadnay sidii caadada ahayd madaxweynaha koonfur galbeed isagoo na hogaaminayo in wixii caqabadaha hay-adaha ku imaada shaqadooda loo fudeynayo wixii baahiyo jirana sidii caadada ahaydba mar walba dowladda koonfur galbeed ay la wadaagayso hay-adda save the children soomaaliya wuxuuna madaxweynaha kulan kusoo gabagabeeyey wada shaqeynta wacan ee ka dhexeysa hay-adda save the children iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulankaasna wuxuu ah kulan aada u qiimo badan dhinaca kale madaxweynaha wuxuu la kulmay madaxa bariga africa iyo koonfurta hay-adda source international oo booqasho ku timid magaalada baydhaba madaxweynaha wuxuu uga mahad celiyey hay-adda source international shaqooyinkai ay hayaan oo ah kow iyo toban mashruuc oo socda ayna ka shaqeyn dad ka badan toddoba boqol iyo sideetan qof oo reer koonfur galbeed ah taasna ra-aanta madaxweynaha aada u ammaanay hay-adda source international inay xoogga saarto mashaariicda ay ka shaqeynayaan waxayna ballan qaadeen inay u wareegayaan oo wax badan ka qaban doonaan arrimaha beeraha iyo xoolaha oo deegaanada koonfur galbeed muhiimad gaar u leh taasoo madaxweynaha aada u soo dhaweeyey waa mahadsantiin